الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم ما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan insha allahu tacaala gudageli doonaa muxaadaradeenii afaraad oo inoogu qoran yahay sheekheena sheekh axmed cabdisalaam aadan axmed ciid muxaadaradaasoo ciwaankeedu yahay almnu wa muqawimaatuhu amniga iyo kaabayaashiisa waxyaabaha kaabe u ah sidaan hore u sheegay muxaadaraadkani waxay gogolig u yihiin dowro cilmiya inoogu qabsoomi doonta masjidkeena jaamicu lkhayr oo noqon doonta dowradii labaad sanadkii hore dowro koo dowra qabsoontay iminkana sanadkan insha allahu tacaala ayay tii labaad inoo qabsoomi doontaa muxaadaraadkan baana gogoldhig inoogu noqon doona waxaan kusoo dhaweynayaa sheekha falyatafadal ishaykhu mashkuuran wamajuura
bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin والصلاaة والسلاaم على رsuuل اللaه صلى الlaه عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهma وفقna من الأقوال والأعمال لma تحبه وترضى waxa بإdن اللahi جلa شhأنه kelmadaydu ay ku saabsanaan doontaa sida أخuuna أbu xaniifa uu tilmaamay الأمن ومqawimaatه waa nabadgelyada iyo waxyaabaha ay ku taagan tahay ee adkaynaya dhidibada u aasaya walaalayaal ugu horeyn waxa kulligeen inoo muuqda oon inaga qarsoonayn ahmiyadda uu ammaanku leeyahay iyo nabadgelyadu waayo noolo kastoo adduunyada ku dul nooli kama maarmo nabadda oo dad iyo duunyaba waxaa adduunka lagu dul socdaa oo loogu nool yahay waa nabadda iyo ammaanka lagu haysto haddii nabad la waayo nolosha iyo dadka acmaashoodii iyo umuurtoodii oo dhan khalal iyo khalkhal baa gelaya ayuha alikhwaanu fi llaah waxaa shaki la-aana maanta caalamkaynu ku nool nahay in colaado badan iyo nabadgelyo darro badan ay ka taagan yihiin oo dhiig fara badani uu qulqulaayo xaaladdu marka ay sidaa tahay qofka caaqilkii wanaagga uu haysto wuu ku fara adaygayaa oo fudaydsan maayo walaalayaal ammaanka iyo nabadgelyadu muhimadda ay bulshada u leedahay iyo makaanada ay ka taagan tahay diinteenna islaamka waxa qeexay aayadaha qur-aanka iyo axaadiida nebiga sala allahu calayhi wasalam oo ruuxu marka uu dareemo shaygu qiimaha uu ugu fadhiyo ayuu ku fara adaygaa laakiin haddaanu dareensanaynba dee waxa weeyaan ku tuntuunsan maayo waxaa laga yaabaa si sahlan inuu uga siibto haddaynu waxoogaa ka tilmaanno nusuusta tilmaamaysa muhimadda uu ammaanku leeyahay ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu nimankii reer quraysheed ugu manno sheegtay oo uu ugu soo halqabsaday nicmada ammaanka iyo nolol wanaagga uu siiyey isagoo ilaahay tabaaraka wa tacaala amray inay rabbiga nicmadaa siiyey ay caabudaan oo aanay ku caasiin oo allah waxa u ihi tabaaraka wa tacaala falyacbuduu rabba hada albeyt aladii acamahum min juucin wa aamanahum min khawf alla waxa uu yidhi ha caabudaan beydkaa xurmada leh ee kacbada ee makata almukarama ku yaalla beydkaa rabbiga iska leh ha caabudaan aladii acamahum min juucin wa aamanahum min khawf allaha ka quudiyey gaajadii cabsina ka nabadgeliyey halkaa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay waxyaabaha ilaahay ku mutaystay keligii inay caabudaan waxaa ka mid ah dee nicamka uu ku galladay see uu u galay oo ay ka mid tahay nolosha iyo maciishadda uu u hagaajiyey iyagoo adayg fara badan iyo culays fara badan soo maray iyo ammaanka uu siiyey iyagoo cabsi fara badan iyo dhibaato fara badana ay ku soo dhacday halkaa waxaa laga qaadanayaa addoonka ilaahay markuu u nicmeeyo ee uu ku galladaysto wanaag iyo khayr dee nicmadaa waa inuu garto oo uu ka garaabo oo allaha siiyey uu ka caabudo aanu ku caasiin ilaahay tabaaraka wa tacaalaa quraysh markuu si caama ugu mano sheegtay galladaa uu siiyey nicmada ammaanka iyo nolol wanaagga si gaarana ahlulxaram dadkii xaramka gacanta ku hayay ahlulxaram ayuu si gaara ilaahay u tilmaamay nicmada uu ku galladaysto oo ugu mano sheegtay ilaahayna subxaanahu wa tacaalaa laa yamtanu calaa cibaadihi ilaa bishayin cadiim addoommadiisa uguma mano sheegto kuma galladaysto oo uma soo qaato wax weyn oo cadiima oo culus mooyaane marka ree maka gaar ahaan ilaahay waxa uu ugu mano sheegtay nicmadaa uu siiyey oo alla waxa uu yidhi awalam yarow annaa jacalnaa xaraman aaminan wayutakhatafu annaasu min xawlihim afa bilbaطili yu'minuun wa binicmati illaahi yakfuruun allah waxa uu yidhi miyaanay arag inaanu ka yeelay xaram aamina oo lagu nabad galo wa yutakhatafu annaasu min xawlihim iyadoo hareerahooda dadka laga dafayo oo laga kala guranaayo oo maka bannaanka haddii looga baxo iyadoo ruuxu aanu naftiisa iyo maalkiisa iyo ubadkiisa iyo ooridiisa midna aanu ammaan helayn iyadoo maka hareeraheedii cabsida intaa leegi ay ka jirto ayaa ilaahay wuxuu ku galladaystay ahlulxaram ruuxa xaramkaa soo gala inaan sidaa loo eegin oon far lagu fiiqin ilaahay markaa waxa uu yidhi miyaanay nicmadaa arkayn oo nicmadaa aanay dareensanayn iyadoo hareerahooda dadka lagu kala dafayo oo la dilayo nicmada alla uu ku siiyey xaramka dhexdiisa afa bilbaطili yu'minuuna wa binicmati illaahi yakfuruun ma baailka iyo waxa xaqdarrada ah ayay rumaynayaan ilaahay nicmadiisana waa ka gaaloobayaan oo waa dafirayaan waanay diidayaan aayad kale alla waxa uu ku yidhi subxaanah awalam numakin lahum xaraman aaminan yujbaa ilayhi hamaraatu kuli shay risqa min ladunna walaakina akarahum laa yaclamuun allah waxa uu ihi subxaanah miyaanaan makansiin oonaan gacanta u gelin ree maka xaram aamin ah oo lagu nabadgelayo xaramkaa aaminka ahoo yujbaa ilayhi hamaraatu kuli shay wax walba midhihiisa loo soo qaado oo loo soo xambaaro oo sidaynu ognahay maki dee meel aan biyo baatowna lahayn bay ahayd oon waxba ka bixin ilaahay waxa ugu nicmeeyey wax alla waxa adduunka midho ka baxa nooc wal oo ay leeyihiin in halkaa loogu keeno xaramka oo halkaas ay ugu yimaadaan ilaahay waxa uhi risqan min ladunna arsaaqidanu arsaaqanoo agtayada ka ahaatay darteed ayaa wax alla waxa adduunka ka baxa halkaa loogu soo xambaarayaa oo loogu keenayaa walaakina akarahum laa yaclamuun ilaahay waxa uhi ha yeeshee bedidoodu garan maayaan oo waa moogan yihiin walmaru caduwun limaa jahil ruuxuna waxa aanu garanayn ee aanu xaqiiqadiisa aqoon u lahayn dee cadow buu u yahay oo iska dhaaf inuu ilaashaduu ku tuntunsadee maba dareensana camalkuna waxa uu ka bilaabmaa shucuurka iyo qofku waxaan inuu garanaayo ashucuuru mabda'u lcamal saddexdaa aayadood walaalayaal ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu ku tilmaamayaa ahmiyadda iyo makaanada ammaanka iyo nabaddu ay leedahay waxa uu quraysh caam ahaan iyo ree maka gaar ahaan ugu mano sheeganayaa rabbi subxaanahu wa tacaala nicmadaa uu siiyey ee nabadgelyada iyo nolol wanaagga ah dabeed ilaahay waxa uu amrayaa ilaaha sidaa u galay ee waxaasoo nicmo ah siiyey dee inay caabudaan falyacbuduu rabba hada albeyt walaalayaal waxaa xaqiiqo ah nusuusta qur-aanka ee ina soo maraysa haddaan bulshadu iyo ummaddu si guud iyo si gaaraba haddaanay hadba xaaladda ay marayaan noloshooda ugu dabiqin oonay ugu miisaamin dee wax fara badan baa seegaya oo dhaafaya maanta xaqiiqadu waxa ay tahay haddii wakhtigaas ilaahay tabaaraka wa tacaala ree maka labadaa nicmee uu siiyey uu ugu soo halqabsada uu yidhi waxaasaan idin siiyey ee caabuda maanta dadkeenna degan mandiqadan aynu ku nool nahay ee somalilan waxaa xaqiiqo ah in dadkana ay duruuf iyo waayo badan hore usoo mareen laakiin maanta ay haystaan laba nicmo oo ah kuwii ilaahay ku galladaystay ree maka laftoodii marka maanta halkii ilaahay iyaga uu ka lahaa falyacbuduu rabba hada albeyt aladii acamahum min juucin wa aamanahum min khawf innakana way inoo taallaa waxay noogu taallaa waxaynu ognahay marxalado iyo duruufo aynu soo maray oo gaajo leh oo rafaad leh oo colaad leh oo cabsi leh oo hadhcad halkaa laga dhaqaaqay dee dhowr iyo sagaashanka dhallinyartii ka dambaysay dhalatay iyagu war uma hayaan sideed iyo siddeetankii wixii dhacay laakiin markii carruurta waxa weeyaan ilkaha lagu qaatay sida bisadda ee etoobiya la galay ee dulcad iyo daroor iyo kaama bokor iyo rabase la kala tegey ee giraamka yar ee qamadinka iyo badharka aynaan hore u arag kuyuga loo galay ee dad fara badan xataa cudurro ay ka qaadeenoo joonis ay u dhinteen dee taariikhda intaa leeg ma foge way dhowdahay oo waxa waa wakti la xusuusan karo marka colaadaas iyo dhibka aynu soo maray iyo dagaaladii xataa ka dambeeye sokeeye aynu maray waxyaabahaas oo dhan waa duruus u baahan in la isweydiiyo xaaladda aada soo martaiyo maanta farqiga udhexeeya farqiga udhexeeya waxa weeye cabsidaa aynu soo maray ilaahay waa inaga zuuliyey wa aamanahum min khawf sow magaaladaadii iyo waddankaagii nabad kumaad soo gelin oo cadowgii lagugu salliday ee lagugu imtixaamay ee naf iyo maalba ku dhibay ilaahay intuu kaaga guuleeyey soo adoon nabada waddankaagii maad soo gelin dee horta cabsidii ilaahay waa kaa nabadgeliyey wa aamanahu min khawf noloshana dee qaxootiyada sidaynu ku ahayn waad garanaysaan maantana dee daarahaynu jeexanay iyo bangalooyinka aynu binayno waa ogtihiin idan halkaa miyaanay ka muuqan ilaahay cabsidii ina soo martayna ammaan inuu inoogu bedelay oynu maanta markhaati ka nahay hareeraheenna waxa ka dhacaya bal aayaddaa dhuuxoo dib ugu noqo wayutakhatafu nnaasu min xawlihim muqdisho intay kuu jirtaa may kaa fog tahay bal haddaanad adigu tegin warayso dadka tegey iyo xaalkeedu sida uu yahay jamacii ayaan nabadgelyo iyo ammaan lagu tegayn oo la baqanaya jumcadii ayaan si nafisa loo tegayn oo la cabsoonaya goobihii cibaadada iyo goobihii waxbarashada ayaa la ysku beegsanayaa ruuxu naftiisa iyo waxa weeyaan ehelkiisii uma ammaan helayo maalmaha qaarkood dadka joogaa markay kaaga warramaan maalin baa waddooyinka o dhan la xidhaya oon la iskuba soconaynba waxaa ilaahay waa inaga dulqaaday laakiin waa inaad garato dee wayutakhatafu nnaasu min xawlihim hareerahaaga iyagoo dadkii lagu kala dafayo oo la dilayo ilan waxba kuuma jirta muqdishiye haddii halkaa ilaahay ammaan kugu siiyey iyo nabad dee waa inaad ku cibro qaadato waa inaad ilaahay ku caabuddo oo aanaad ku caasiin marka dadka degaankan ku dhaqan ilaahay nolol wanaagsanna wuu siiyey nabadgelyona waa siiyey waxaa markaa looga baahan yahay nabadaa alla uu siiyey iyo noloshaa alla uu siiyey ilaahay siiyey inay ku caabudaan oonay ku caasiin oo amarku ilaahay siinayey nimankii quraysheed falyacbuduu rabba hada albeyt iyaga kumay ekayn halkaas adigana waa kuu taaganta waayo cid kasta oo nicmadaa alla uu siiyo nabadda iyo nolosha dee waxa u taalla meesha falyacbuduu rabba hada albeyt aladii acamahum min juucin wa aamanahum min khawf walaalayaal xaqiiqatan dadku way ilowsha badan yihiin taariikhdana dib uma eegaan wixii soo marayna ma xasuustaan laakiin waxaa muhim ah in la garto xaaladda maanta lagu jiro iyo axwaashii lasoo maray taasina ay ku dhexal siiso dee inaad ku fara adeygto oo nabaddu ay qiimo kula yeelato ilaan waatay ku soo martay adiga haddaanay ku soo marin dee aabbahaabay soo martay aabbaha haddaanay soo marin dee awowgaabay soo martay marka waa inaad ku cibro qaadato adigu haddaanad jirin waa yeelkii iyo waalidkii kaa weynaa wixii soo maray dee kuwaantowa wax ku qaado oo waxaad isbarbar dhigtaa xaaladaad maanta marayso iyo xaaladdii maalintaa jirtay walaalayaal almnu maslaxaة daruuriya yaxtaaju ilayha اlinsaanu akara min xaajatihi ilى الطacaami wالsharaab walidalik qadamahu khaliil الraxmaan ibraahim عalayhi الsalaam calى الrisqi wاlmaciisha fii ducaa'ihi liahli maka ammaanka iyo nabadgelyadu waa maslaxad daruuri ah oo insaanku uu u baahan yahay in ka badan baahiduu u qabo cuntada iyo cabitaanka waayo ruuxu cunto iyo cabitaan wuxuu u baahdaa wakhtiyo go-an mar walba dee afka wax kuma hayo laakiin nabadda ilbiriqsi kama maarmi karo hadduu jiifo hadduu joogo hadduu hurdo hadduu fadhiyo xaalad walba iyo ilbiriqsi walba nabadda iyo waxa weeyaan amniga waa u baahan yihi sidaa darteed ayaa nebi ibraahim calayhi asalaam markuu u ducaynayay ree maka ammaanka uu ka hormariyey waxa weeyaan maciishadda iyo risiqa oo alla waxa uu ihi markuu inooga warramayay nebi ibraahim ducadiisii waid qaala ibraahiimu rabbi ijcal haada baladan aaminan warzuq ahlahu min asamaraat waxaad xustaa nebi allow dadkana xasuusisaa waaguu nebi ibraahim yidhi isagoo ilaahay u barya ree maka rabbi ijcal haada baladan aamina rabbigayow beledkaa maka ah waxaad ka yeeshaa mid lagu nabad galo nabadii buu horraysiiyey noloshiina waa ku xijisiiyo warzuq ahlahu min asamaraat ilaahow ehelkiisana midho wanaagsan ku arsaaqoo maciishadda u wanaaji haadihi alaaya waxay tilmaamaysaa muhimadda iyo makaanada iyo meesha uu taagan yahay ammaanku inuu ka horeeyo nolosha nabaddu inay ka horrayso waayo qof nabad haysta ayaa nolol wanaagsan hela nabadda markaad haysato biyo madow haddaad ku hoos cabto way ku macaan yihi laakiin marka nabadda la waayo nooc waloo cuntihii gurigaaga hadduu yaallo dhadhan maloo kuu dhandhami maayo waayo naftaada iyo niyaddaadba dee ma degana cabsi baa kugu beeran ilaan waxa wax ay ku dhandhamaanoo lagu cunaa waa deganaanshaha nafta iyo qalbiga ahmiyadda uu leeyahay ammaanku waxaa tilmaamaya xadiidka imaamu tirmidi sunantiisa uu ku soo saaray sheikhu lalbanina saxiixuljaamica uu ku wariyey ee uu ku xusay fii saxiixi ljaamic ku sugan cabdullaahi bnu mixsan alkhatmina uu warinaayo rasuulku waxau ihi sala allahu calayhi wasalam man asbaxa minkum aamina fii sirbih mucaafan fii jasadih cindahu quutu yowmih fakaanamaa xiizad lahu dunya bixadaafiiriha wuxuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam ruuxa idinka idinka mid ah ee waa beriista isagoo naftiisii u nabadgalay gurigiisa ammaan iyo nabad kaga soo baxa isagoo jidhkiisiina u caafimaad qaba maalintaa wuxuu quutuu cunana haysta ruuxa gurigiisii intaa kaga soo baxa isagoo nabad ah caafimaad qaba maanta wuxuu afkageliyana haysta fakaanamaa xiisad lahu dunya bixadaafiiriha kaa waxaabad moodaa adduunyo oo dhan in loo soo ururiyo wax ka dhimanba aanu jirin oy u dhammaystiran tahay xadiidkaa waxaynu ka fahmaynaa dee ruuxa ilaahay nolol iyo nabad isugu daray iyo caafimaad wax ka maqani inaanu jirin marka ruuxu dee had iyo jeer inuu wax kororhsado waa doonayaa laakiin bal waxaad ogaataa horta ni nicamta usuusheedii iyo asaaskeedii ugu weynaa ee ugu mudnaa inay gacantaada ku jiraan haddii aada waxa weeyaan caafimaad qab iyo nabad kaga soo toostay gurigaaga walaalayaal ahmiyadda ammaanku uu leeyahay darteed ayaa jaءa diin اlislaami bixifdi اlkuliyaati اlkhamsa alatii hiya اddiinu wالnafsu wاlcaql wاlmaalu wاlcird walida shuricat اlxuduud fi اlislaam xataa yaأmana الnaasu calى diinihim waanfusihim wacuquulihim waamwaalihim waacraadihim wxataa yartadica can dalik man yuriidu almasaasa biamni اlmujtamac ahmiyadda uu ammaanku leeyahay darteed ayaa diinta islaamku waxay ku timid ilaalinta kulliyaadka iyo usuusha waaweyn ee shanta ah ee waxyaabaha ugu weyn ee waxa weeyaan diinta islaamku ay dar yeeshay ah waa diinta iyo nafta iyo caqliga iyo maalka iyo sharafka iyo cirdiga dadka haadihi اlusuul اlkhamsa waa kuliyaadka iyo maqaasida waaweyn ee diinta islaamku u soo degtay daryeelkeeda iyo inaan la dayicin oon lagu xadgudbin sidaa darteed ayaa xuduudda islaamka dhexdiisa la jideeyey si ay dadku usuushaa shantaa ugu nabad galaan oo diintoodu ugu nabad gasho oo nafahoodu u nabad galaan oo cuquushoodu u nabad gasho oo xoolahoodu u nabad galaan oo cirdigooda iyo sharafkoodu u badbaado oo aan loogu xadgudbin waxaa xuduudda loo jideeyey cidda doonaysa amniga mujtamaca inay far ku fiiqdo dee in abaalkiisa la mariyo oo waxa weeyaan qofkii diinta ka baxa dee man bedela diinahu faqtuluuh waxaa la yidhi dila waa qofka ridooba si aanay waddo halaq u noqon oo lagaga daydo laakiin cidda dilaysaa qof walba ma aha waa xaakimka muslimka ee ummadda islaamka u taliya ayaa xadka riddada ku oogaya haddii waxa weeyaan caqligii lagu ciyaaro ilaahay baa ku siiye waa nicmo alla kuu hibeeyey oo aad maandooriye iyo wax lagu sikhraamo aad ku isticmaasho dee wataa shaaribulkhamrigii la jeedlayo si uu edabsado oo aanu dib ugu noqon haddii waxa weeyaan hantidii dadka aad ku xadgudubto waa taa gacmaha la goynayo si aanu dib ugu noqon haddii waxa weeyaan sharafkii dadka iyo gogashoodii aada wasakhayso oo aada xumayso ood meel kaga dhacdo dee wataa ama la jeedlayo ama dhagaxa lagu dilayo oo hadduu dhallinyar yahayna boqolka jeeda laga jaraayo hadduu reer soo marayna dhagaxa lagu dilayo xuduuddaa waxaa loo jideeyey xifaadan calaa amni lmujtamac ilaalin la ilaalinayo ammaanka iyo nabadda mujtamaca walaalayaal ahmiyadda uu leeyahay amnigu darteed ayaa shanaca alqur'aanu calaa man tajaraa calaa qatli nafsin waaxidatin barii'ah wa sawarahu kaannahu qatala annaasa jamiican walam yatruk minhum axada ahmiyadda ammaanku uu leeyahay darteed ayaa qur'aanku aada u ceebeeyo o u canaantay cidda ku xadgudubta naf keliya oo beri ah waxaana loo sawiray oo loo qaabeeyey qofka hal naf ku xadgudbay inuu dadkii oo dhan ku xadgudbo qof aanu ka reebin oo dhammaantood u laayey oo ilaahay waxau idhi subxaanah min ajli dalika katabnaa calaa bani israa'iil annahu man qatala nafsa bigayri nafsin aw fasaadin fi lard fakaannamaa qatala annaasa jamiica waman axyaaha fakaannamaa axya annaasa jamiica allah waxau idhi subxaanah min ajli dalik waxaa laga soo warramay dilkii dulmiga ahaa ee labadii ilmo nebi aadam dhexdooda ka dhacay dabeed alla waxau idhi min ajli dalik dilkaa dulmiga ah dartii ayaa katabnaa calaa bani israa'iil reer banu israa'iil korkooda waxaanu ku faral yeelay oo ku qoray annahu man qatala nafsan bigayri nafsin aw fasaadin fi lard in xaalkiiyo arrinku yahay ruuxa naf dila iyadoo naftaasi naf kale aanay dilin ama arlada aanay fasahaadin ruuxa naf aan naf kala goyn arladana aan fasahaadin xaqdarre ku dila waa hal naf fakaannamaa qatala annaasa jamiica waxaabuu ka dhigan yahay nin dadkii oo dhan diloon qofka reebin waman axyaaha naf keliya qofka nooleeya ee badbaadiyana fakaannamaa axya annaasa jamiica waaba isagoo dadkii oo dhan nooleeye oo badbaadiyey haadihi alaaya waxaa ku sugan wacdi iyo waciid xeel dheer waciid iyo goodi adag ayaa ku sugan oo waxa uu ugu sugan yahay qofka ay naftiisu u sawirayso dadka dilkooda iyo xadgudubkooga oo alla waxa uu tilmaamay naf keliya oo lagu xadgudbaa inay la dembi tahay dadkii oo dhan oo lagu xadgudbay waayo ruuxa naf ku xadgudbay dee inta kalena teellow dhigan maayo hadday usoo marto dee inta kalena waa dilayaa idan dembigiisi waxa uu noqday dadka oo dhan nin dilay hal naf qofka badbaadiyana wacdi iyo abaalmarin iyo ballanqaad weyn ayaa ugu sugan oo waxaa la yidhi waxa uu la mid yahay nin dadkii oo dhan badbaadiyo nooleeyey ajarka iyo wanaagga uu helaayo walaalayaal macnahaas baliiqee xeel dheer waa macno ay mudan tahay mujtamacu dhammaantood inay maskaxda iyo maanka ku haystaan waayo ruuxu hadduu aayaddaa dhuuxuu fahmuu hoos ugu dhaadhaco hadalkiisa iyo ficilkiisa iyo qowlkiisa waa dhowraya oo waxa uu ka taxadarayaa inuu af ama adin kaga qayb qaato xadgudub naf muslim ah si aanu qiyaamaha culayska u qaadin waayo bal ilinsaanu calaa nafsihi basiira nin walbana tiisa ayaa hor taalla maalinta qiyaamo tu kale dee waxba u tari mayso kullu nafsin tujaadilu can nafsiha kursi haddaad u ordaysa waxba kuu tari maayo qabiil haddaad u ordaysa waxba kuu tari maayo qof kale haddaad ra'yigii u ordaysa waxba kuu tari maayo adigunbaa ishuran iyo naftaadii iyo wixii aada mudatay oo lagu marinaayo macnahaas baliiqee xeesha dheer leh ayaa salafkii iyo dadkii wanaagsanaayo hore ay u fahmeen aayadda waa faham salafi ah oo saliim ah oo fayow oo caafimaad qaba oon cudur kala qabin oo saciid ibnu mansuur sunantiisa waxa uu ku wariyey can abi hurayrata radia allahu canhu wa ardaah wuxuu yidhi abu hurayre dakaltu calaa cumaana yowma addaar abu hurayre waxa uu yihi cumaan ibnu cafaan ayaan u soo galay maalintii khawaarijtu gurigiisa ay ku hareereeyeen iyagoo dilkiisa doonaya inay dulmi ku dilaan markaasaa waxau yidhi abu hurayra waxaan ku idhi cumaan yaa amiira almu'miniin taaba adarbu ji'tu uqaatilu macak wuxuu yidhi amiirkii mu'miniintow alla ilaahi maanta waa daw oo way habboon tahay in la dagaalamaa waxaan kuugu imid inaan kula dagaal galo oon ku difaaco bal u fiirso maadaa qaala cumaan muxuu cumaan ugu jawaabay waa khaliifkii mu'miniinta waa kaa dulmiga lagu dili doono kuwa ku hareeraysanna waa khawaarijtii dhiiggiisa banaysanayey ee dulmiga iyo waxa weeyaan xumaanta ku socday wuxuu ku yidhi cumaan yaa abaa hurayra ayasuruka an taqtula annaasa jamiica wa iyaaya macahum abu hurayrow ma ku faraxti gelinaysaa inaad dadkoo dhan disho anna aad raaciso cumaan ibnu cafaana qaala faqultu laa wuxuu yidhi waxaan ku yidhi maya alla ilahi sidaa ma doonayo difaacaaga baan u imid maxaan dilkaaga ku fali waxa uu ku yidhi cumaan fa inaka wallaahi lain qatalta rajula waaxida lakaannamaa qatalta annaasa jamiica wuxuu yidhi haddaba abu hurayrow wallaahi qof haddaad ka disho waxaad la mid tahay dadkoo dhan nin dilay qaala farajactu walam uqaatil wuxuu yidhi abu hurayra halkii baan ka noqdoo ma dagaalamin bal fahamkaa cumaan ibnu cafaan ee salafigaee saliimkae fayow ee dadka daryeelaya iyo aayadda qur'aanka ah ee muxkamka ah bal labadaa isu keen dhaqanka cumaan iyo macnaha aayadda marka waxaad barbar dhigtaa dhaqanka dadka maanta jooga qof aan hadda cidiba soo doonan oon gaadh laga hayn ayaa afka gacanta gelinaya oo odhanaya ka kacay oo talow muxuu samayn lahaa isaga haddii naftiisa loogu yimaado ma suuroobi lahayd inuu yidhaahdo waryaada war anuu qof baan ahay idinkuna qabiil dhan baa tiinay idinku badbaada anigu aan dhinte talow ma suuroobi lahayd dee mee halkaaba lama gaadhine sidii kalaaba loo kala badbaadi lahaye marka khulaasadu waxay tahay cumaan wuxuu naftiisii sharafta badnayd u bixiyey ilan way dileen oo halkii gurigiisa musxafkii qur-aanka isagoo akhriyaya ayay kow kaga siiyeen khawaarijtu waayo waa manaxayaal khawaarijtu kuwa maanta dadka masaajidada ku laaya ee masaajidka hortiisa ku sugaya iyo kuwa cumaan ibnu cafaan dilay dee waa isku mid waa khawaarij waa niman qur-aanka akhriyaya tukanaya qiyaamaya laakinahum yamruquuna min addiini kamaa yamruqu sahmu min aramiya laakiin diinta waxay uga dhex boodayaan sida leebku uga dhex baxo ugaadha marka lagu gano oo diinta ma fahamsana way akhriyayaan waayo laa yujaawisu taraaqiihim dhuunta uma dhaafayo nabigaa sheegay sala allahu calayhi wasalam diintuna waxay u baahan tahay faham iyo fiqi qiraa'o uma baahna imisaa aayaadka akhriyaya imisaa axaadiista akhriyaya haddana ummadda halkaa ku dhaqan gaalaynaya madax iyo mijaba way badan yihiin marka dee qur-aanka la akhriyayo iyo nusuusta la akhriyayaa faham bay u baahantah fiqi bay u baahantah haddii kale dee dadkunbaad kugawarici ood ku dili sida khawaarijta oo kale marka cumaan ibnu cafaan radia allaahu canhu wa ardaah naftiisii sharafta badnayd wuxuu ugu deeqay inuu dadka kala daryeelu badbaadiyo oo waxa uu yidhi aniga sababtayda dagaal ku dhici maayo laysku kaylayn maayo halkaa ka noqda ayuu yidhi sidii baana cumaan ibnu cafaan khawaarijta ku dilay qodobka meesha yaallaa waxa uu yahay maanta bulshadeenna iyo mujtamaceennu fahamkaa ma leeyihiin bisaylkaa ma leeyihiin oo ma garanayaan waxa dhibaato ka dhici karta iyo waxa kale waxaa loo baahan yihi ninka siyaasiga ah inuu fahamkaa yeesho oo dadkiisa uu la jecleeyo oday dhaqameedka ama suudaanku inuu fahamkaa yeesho oo dalkiisa iyo dadkiisa uu la jecleeyo ninka madaxdee dadka u talinaya inuu fahamkaa yeesho oo dadkiisa iyo dalkiisa uu la jecleeyo maanta qof kasta oo bulshada meel muhiima ugu jira ama sheekh caalima ha noqdo ama siyaasi urur madax waa ha noqdo ama nin madaxoo dadka u talinaya ha noqdo ama oday dhaqameed qabiil iyo reer horjooga waa ha noqdo qof kastoo bulshada maqaam sare ku leh waxaa munaasab maanta u ah inuu fiqigaa cusmaan iyo macnaha aayadda uu fahmo kuna dadaalo daryeelka dadkiisa inuu ka fiirsado afkiisa waxa ka soo baxaya ilaan haddii afkaaga waxaa doonto aad ka soo saarto oo laabta laysku wada garaaco dee waxaa ka dambaynaya waa natiijo qadhaadh oo nina aanu mahadinay walaalayaal mujarad lishaara ilaa akhiika bisilaax tuctabaru kabiira min kabaa'ir dunuub iska dhaaf inaad disho qorigood walaalkaa ku fiiqda ama waranka ama seefta ama hubka aad seeto noocuu doona ha noqdo ayaa markaad walaalkaa ku fiiqdo waxa weeyaan nebigu ku tilmaamay dembiyada waaweyn maxaa heerkaa loo gaadhsiiyey waa xurmada iyo sharafka muslimku uu leeyahay darteed bal ka waranka baaska ku furayeen uba aaba yeelaynin biyo u kabanayn rasuulku waxau uhi salى اllahu عalayhi wasalam kama fii muslimi min xadiidi abi hurayra almalaa'ikaةu talcanu axadakum إida ashaara ilى akhiihi bxadiidaة wain kana akhaahu liabiihi wa ummih malaa'igtu waa nacdalaysaa ruuxa walaalkii hubkii ku fiiqa ama bir ama xadiid ama wax lamida xaggiisa ku fiiqee u ishaara way nacdalaysaa xataa walaalkii aabbihii iyo hooyadii ay dhaleen ee ay iskubahad ahaayeenba ha noqdeen waxaa waciidka iyo goodiga intaa leegee lacnadda uu ku mutay fudaydsiga uu fudaydsaday xurmadii walaalkii waayo waxaabay ku eg tahay oo ay ku siman tahayba iyadoo kaaga siibata ood hadhow calaacasho oo tidhaahdo umaan jeedin maxaad marka hore ugu fiiqday saxiixaynkana waxaa ku sugan xadiidu abi muusa alashcariy inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa mara axadukum fii masjidina wa fii suuqina wa macahu nablun falyumsik calaa nisaaliha an yusiiba axada min almuslimiina minha bishay midkiin marka uu soo maro masaajidadayada ama suuqyadayada isagoo leeb wata dee hubkii maanta la wato unbaa la mid ah yacni qofkii isagoo hub wata marka uu soo maro meelaha caamka ee ummadda iyo bulshadu ay ku badan tahay afkiisa ha qabto si aanu axad muslimiinta ka mida aanu u asiibin leebkii wakhtigaa la isticmaalayay ayaa la yidhi qofka muslimkaa si aanu u xagan oo jidhkiisa aanu u gaadhin afka ha qabto marka meesha caamka uu maraayo masaajidada iyo suuqyada halkaa waxaa laga qaadanayaa xurmada muslimku xadka ay taagan tahay iyo halka shareecadu ay dhigtay iyo sida maanta ay u noqotay wax fudud oo sahlan rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam waxa uu ku yidhi kama fi صaxiixayn min xadiiث bni cumar xadiidkaas man xamala calayna الsilaaxa falaysa mina ruuxa hubka noo soo qaata haddaanu muslimiintii nahay naga mid ma aha dayre ayuu ka yahay oo dariiqii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam kuma toosne waa ka baydhay waa ninka dadkii muslimiinta hub u soo qaata maanta xaalka muslimiintu siduu yahayna waa ogtihiin iyaga ayaa isaga dagaal badan dadka kale inta muslimiina islaamnimo isku dilaysaa ka badan inta cid meel kale waxa weeyaan wax kale isku dilaysa oo gaalo intay isa soo gaadhaanba way yaraata muslimkaa iskumaadaya rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay ruuxa muslimiinta hub u soo qaataa inaanu ka mid ahay oo dariiqiisii iyo hadyigiisii aanu ku hagaagsanayn uu ka baydhay ayaa nebigu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam halkaa waxaa laga qaadanayaa dadka ummadda muslimiinka hub u soo qaata ama waddada u gala ama naftooda ku xadgudba dariiqii nebi moxamed ma hayaan ee way ka habaabeen waxaa kaloo rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam kamaa fii muslimin min xadiidi abi hurayra man kharaja calaa ummatii ydribu baraha wafaajiraha walaa yataxaasha min mu'miniha walaa yafi lidii cahdin cahda falaysa minii walastu minhu nebigu waxau uhi salى اllahu عalayhi wasalam ruuxa ummadayda ku baxa bannaan uga baxa ee waxa weeyaan khuruuj ku sameeya ee hubka usoo qaata isagoo kooda wanaagsan iyo kooda xunba garaacayoon u aaba yeelay oo kooda mu'minkaa aan iska dhowrayn oon waxba iska saarayn oo kooda ballanta le aan ballan u oofinayn xataa gaaladii ballanta lahayd baa soo gelaya waayo ruuxa gaalka ah ee mucaahidka ah in far la saaraa ma bannaano waa xaaraan man qatala mucaahidan lam yarax raa'ixata aljanna ruuxa sidaasah waxa uu nebigu yidhi falaysa minii walastu minhu kaasi waa yar daciif miya rasuulku salى اllahu alayhi wasalam waxa uu yidhi falaysa minii walastu minhu kaasi aniga iga mid ma aha waxa weeyaan aniguna ka mid ma ihi beri buu iga yahay anna beraan ka ahay halkaa waxaa laga qaadanayaa ummadda islaamka ah iyo mujtamacaadka muslimiinta ruuxa hub usoo qaata ee ku baxa madaxdooda iyo mijahoodaba isagoon u aabba yeelayna waxa weeyaan garaaca ee qoorta ka gura kaasi inuu beri ka yahay sunnihii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam walaalayaal iska dhaaf in la garaacoo la dilo in laga nixiyo la argagax geliyo ayaa xaaraan ah oo nebigu salى اllahu عalayhi wasalam waxau yihi kama fi lmusnadi wالsunan min xadiidi cabdiraxman bni abi layla laa yaxilu limuslimi an yurawica muslima ruux muslim ah xalaal uma aho waa ka xaaraan muslim kale inuu argagax geliyo xadiidkaas sababulwuruudkiisu wuxuu ahaa iyadoo saxaabadu ay socoto yihiin nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadu oo ay meel degeen ayaa nin saxaabadii ka midaa seexday hubkiina hoostiisuu dhigtay dabeed saxaabadiibaa aayar hubkii ka siibay isagoon arkaynoo hurda markuu soo toosay ayuu argagaxay ile hubkiisiibuu waayey waa wuxuu isku difaacayuu ku dagaalgelayey dabeed saxaabadii waa ku qosqosleen nebigaa weydiiyey sala allahu calayhi wasalam waxay u sheegeen waxay sameeyeen markaasuu yihi laa yaxilu limuslimin an yurawica muslima muslim xalaal uma aha muslim kale inuu argagax geliyo ka nixiyo haddii taa la diiday bal maxaad u malayn ka gumaadaya ee qoorta ka gurayeen uba aabayeelay walaalayaal ahmiyadda uu ammaanku leeyahay darteed ayaa islaamku waxa uu ka yeelay tarwiic alaaminiina waqaطca subuli lmusaafiriina xarba lilahi warasuulihi wasacyan bilifsaad fi lard warataba calaa dalika aqsa alcuquubaat fi shariica alislaamiya muhiimadda uu ammaanku leeyahay darteed ayaa islaamku waxa uu ka yeelay in dadka nabadda a la argagax geliyo in dadka socotada ah waddadooda la gooyo jidka loo galo waxaa laga yeelay xarban lilaahi warasuulih dadka muslimiintaee la dhibayo waxaa laga dhigay xarbi iyo dagaal lagula jiro allah iyo rasuulkiisa wa sacyan bilifsaadi fi lard iyo arladii oo la fasahaadinayo waxaana arrintaa laga ratiboo ka dhalanaya cuquubaha cuquubaadka la yska qaado ama wax laysku ciqaabo waxyaabaha ugu adag ee ugu ad adag ayaa laga ratibay arrinta noocaas ee ifsaadka ah oo alla waxau ihi subxaanah inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascuna fi lardi fasaada an yuqataluu aw yusalabuu aw tuqaطaca aydiihim waarjuluhum min khilaaf aw yunfaw min alard dalika lahum khizyun fi اdunya walahum fi laakhirati cadaab cadiim allah waxau ihi subxaanah kuwa ilaahay iyo rasuulkiisa la dagaalamaya ee arlada fasaadka iyo foolxumaynta ula soconaya kuwaa abaalmarintoodu waxay ahaatay un wax kale maahee in la laayo ama la deldelo ama gacmaha iyo lugaha isweydaar loo jaro ama arladaba laga mustaafiriyo o laga kaxeeyo allah waxau ihi dalika lahum khizyun fi dunya taasi waxay u tahay dulli adduunyada lagu ihaanaynayo walahum fi laakhirati cadaabun cadiim aakhirana cadaab weyn baa ku sugaaya aayaddaas waxaa lagu tilmaamay kuwa arlada fasahaadinaya kuwa ummadda argagax gelinaya kuwa intay dadka waddada u galaan aan naf iyo maal midna aan bixinayn waxaa lagu tilmaamay annahum yuxaaribuuna allaha warasuulah inay alla iyo rasuulkiisa dagaal kula jiraan waxaa cuquubadoodiina laga dhigay cuquubaadka ugu ad adag oo in la laayo oo la deldelo ama isweydaar xubnaha iyo waaxaha loo jaro gacmaha iyo lugaha ama arladaba laga mustaafiriyo waxaana culimadu yidhahdeen taasi waxay ku xidhan tahay xaakimka muslimka ayaa go-aankeeda lahoo hadba waxay sameeyeen wixii ku habboon ayaa lagula dhaqmayaa ma waxbay dileen ma waxbay dhaceen miyay cabsi geliyeen unoo dil iyo dhac midna may geysan hadba cuquubada ku habboon buu tallaabada ku habboon ayuu ka qaadayaa imaamka muslimiinta walaalayaal haddaynu intaa kaga baxno muhiimadda uu ammaanku leeyahay iyo nabadgelyadu waxaynu horta xusaynaa ana alamna amnaan in ammaanku uu laba yahay almnu اlbashari wاlamnu اlfikri almnu اlbashari waxaa la yidhaha ammaanka dadka inay dadku naftooda iyo xoolahooda iyo cirdigooda iyo amwaashooda inay u nabad galaan waa ammaanka basharka taas xilkeeda waxaa iskale xukuumadda oo laamaha ammaanka iyo bilayska iyo dowladdu waxyaabahay u xil saaran yihiin bay ka mid tahay dadka in loo daryeelo nabadooda oo dadku ay naftooda iyo xoolahooda iyo cirdigoodaba u nabad galaan ammaanka nooca kale waxa weeye alamnu lfikri oo ummaddu inay fikir ahaan iyo caqiide ahaan iyo faham ahaan u nabad gashoonay u leexan labada ammaanka muhiimkiina waa ka fikirka iyo caqiidada kaana cidda u xil saarani waa culimada macnaheeda iyo muraadkeeduna waxa uu yahay ummad hadday caqiidadu ka leexato ama fiqiga iyo fahamku uu ka leexdo dee dhibaataa ka dhalanaysa oo dil hadday tahay iyo xadgudub hadday tahay wax walba wuxuu ka dhashaa caqiide xumo oo iminka nimanka khawaarijta la yidhaahdaa dee dilkaagaabay doonayaan inay ilaahay ugu dhawaadaan waxay u haystaanba inay kugu janno gelayaan marka waa fikirkii iyo caqiidadii oo leexatay oo haddana qofkii diin u aaminsan yahay fikirka leexanaya iyo caqiide xumada ummadda dhibaatadaa dhaxal siinaysa yaa hagaajinteeda u xil saaran dee waa culimada marka had iyo jeer yacni sida aad ku taqaanaan culimada salafiyiinta waxay culayska saaraan inay ummadda ictiqaadka u saxaan oo tawxiidka u saxaan oo shirkiga uga digaan oo bidaca uga digaan waayo waxay og yihiin haddii ummadda tawxiidku u saxmo oo sunnadu ay u saxanto oo bidco iyo shirki ay ka badbaadaan ummaddu iyaguna waa kala badbaadayaan laakiin qof aanay caqiidadu u saxnayn isagiina ma badbaadin dadkuna ka badbaadi maayaan walidaalik waxyaabaha ilaahay inoogu nicmeeyey beledkeennan ugu horayn horayn iyo dambaysaba ilaahay baa horta fadligeeda iyo ammaanteeda leh oo ilaahay tabaaraka wa tacaala waddankeennan waa inagu nabadgeliyey asbaabta ugu badanna waxa leh culimada had iyo habeen u heegan ee u hagar baxaya inay dadka caqiidada iyo fikirka u saxaan oo da-yarta kala dagaalamaan inaan la leexsan oo khawaarij iyo kuwa qaldani aanay cidla ka helin arrintaas waa arrin aan fududayn oo culus midhaheediina maanta aynu hayno y muuqato walilaahi alxamdu walminna waxaan haddaba qadarka waktiga hadhay aan ku qaadanaynaa in sha allah amniga muhiimaddaa iyo makaanadaa leh muqawimaadkiisa waxyaabaha uu ku taagan yahay ee dhidibada u aasaya maxaa ka mid ah muqawimaadka amniga waxaa ka mid ah iqaamatu tawxiidi wa isaalatu shirk tiirka ugu horeeya ammaanku ku taagan yihi waa in tawxiidka lagu toosiyo ummadda shirkigana dhexdooda laga zuuliyo ilaahay baa taa tilmaamay tabaaraka wa tacaala oo rabbi waxau ihi subxaanah aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum اlamnu wahum muhtaduun allah waxa uu yidhi kuwa rumeeyey ee iimaankooda aan ku dheehin dulmi ay bishirkin waxaa dulmiga looga jeedaa waa shirki oo saxaabada rasuulka ridwaan ullaahi calayhim aayaddani markay ku adkaatay ay nebiga ku yidhaahdeen yaa rasuula allah ayuna laa yadlimu nafsah oo ka aan dulmiga gelin waa kee yaa ka nabadgelaya sunnaka kulligayo dulmiga ku dhacna nebigu waxa uu yidhi arrinku ma aha kamaa tadunnuun alam tasmacuu ilaa qowli lcabdi الsaalix ya bunaya laa tushrik biاllah ina shirka la dulmun cadiim waxa uu yihi saxaabadaydiiey arrinku sidaa moodeen ma aha miyaydaan addoonkii wanaagsanaa ee luqmaan hadalkiisa aydaan maqal ina shirka la dulmun cadiim marka waxaa dulmigan looga jeedaa waa shirki macnuhuna waxa uu yahay aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin kuwa rumeeyey ee iimaankoodii aan ku dheehin shirki tawxiid khaalis oo badhax tiran la yimid ulaa'ika lahum اlamnu kuwaas ayaa nabadgelyo leh ifkay ku leeyihiin nabadgelyo aakhirana nabadgelyo waa ku leeyihiin wahum muhtaduun waana kuwa hanuunsan oo dariiqii xaq aha ku hagaagsan haadihi alaaya waxay qeexaysaa in tawxiidku uu yahay tiirasha iyo qawaa'imka ugu waaweyn ee ammaanku ku taagan yihi haddii tawxiidku khalkhalo haddii shirkigu bato ammaanku farahuu ka baxaya laakiin wuxuu ammaanku ku adag yahay tawxiidka marka lagu toosan yihi arrintaa waxaa sii qeexaya oo caddaynaya hadalka ilaahay uu noogaga warramay nebi ibraahim calayhi salaam waid qaala ibraahimu rabbi ijcal hada albalada aamina wajnubnii wabaniya an nacbud alasnaam allah waxau ihi nebi maxamedow xus dadkana xasuusi id qaala ibraahiim waagii ama waktigii nebi ibraahim uu yidhi rabbi ijcal haada albalada aamina rabbigayow beledkaa waa maka eh aamin lagu nabadgala ka yeel wajnubnii wa baniya an nacbud alasnaam aniga iyo tafiirtaydana naga dheere inaan waxa weeyaan asnaam caabudno allahu akbar maa hiya alcalaaqa bayna ashirk waalamn maxaa calaaqada ka dhaxaysa ay tahay shirkiga uu ilaahay ka magan galay iyo ammaanku ugu duceeyey ahlu maka waxay calaaqadu tahay markuu yidhi ilaahow maka ammaan ka yeel ayuu yihi shirkigana ilaahow naga dheere oo aanaan ku dhicin halkaa waxaa laga qaadanayaa dee haddii shirki lagu dhaco oo laga dheeraan waayo dee ammaankaa maka inaan u joogayne uu baaba'ayo idan ashirku yuziilu اlamn wاltawxiidu yuhabitu اlamn shirkigu ammaanka ayuu zuulinaya oo xididada u siibayaa tawxiidkuna ammaanka ayuu adkaynaya oo xididada u taagayaa walaalayaal muqawimka ugu horeeya ee muqawimaadka ammaanka ka mid ihi waa tawxiidkaas in lagu toosnaado shirkigana laga fogaado muqawimka labaad ee ammaanku uu ku adkaanaya uu ku toosnaanaya waxa weeyi alxadaru min almacaasi cumuuman macaasida guud ahaan in laga dheeraado oo haddii macsiyada laga dhowrsan waayo waxa suurtagal ah in ammaanku meesha ka baxo waana arrinta ilaahay inooga warramay kitaabkiisa uu inoogu tilmaamay oo alla waxa uu ihi jala jalaaluh wadaraba allahu maala qaryata kanat aaminata muطma'inata yaأtiiha risquha ragada min kuli makan fakafarat biancumi اllah فأdاqha الlه لباس الجوع والخوف بma kanوا يصنعوuن ولqد جاءهم رasuل منهم فkذبوه فأخذهم العdاaب وهم ظالموuن allah waxa uhi سubحaaنه وضرب الlah mثلا qaرية ilaahay waxa uu tusaale ka yeelo usoo qaatay magaalo culimadu waxay yidhahdeen sida imaamu shinqidba adool bayaanka uu ku tilmaamayo qaryadan mثelka loo soo qaatay waa maka waayo iyada xaalkeedu sidan ahaa marka ilaahay waxa uu tusaale ka yeelay uu usoo qaatay magaalo kaanat aaminatan muطma'ina magaaladaasoo ahayd mid aamin oo nabadgelyo ah oo xasiloon yaأtiiha risquhaa raqada min kuli makaan taasoo arsaaqadeedu uga timaado iyadoo waasaca meel walba fakafarat biancumi illaah markaasaa magaaladii ilaahay nicmooyinkiisii ay ka gaalowday oo ay dafirtay oo ilaahay ugu mahadniqi weyday faadaaqaha allahu libaasa aljuuci waalkhawf dabeed ilaahay waxa uu dhadhansiiyey hugii gaajada iyo cabsida bimaa kaanuu yasnacuun bisababi saniicihim camalkoodii xumaa ay samaynayeen sababtiisa ayaa gaajo iyo cabsi lagu dhadhansiiyey oo waa maxay dembiga ay sameeyeen walaqad jaaahum rasuulu minhum fakadabuuh waxa uu yimid rasuul iyaga ka midoo yaqaanaan dabeed waa beeniyeen faakhadahum alcadaabu wahum daalimuun wahum daalimuun cadaabkii ayaa qabtay caajilka ahaa ee deg deg ahaa ee adduunyada iyagoo dulmi falay oo gaajaa lagu salliday oo ammaan daraa lagu salliday walaalayaal aayaddan waxay inoo qeexday ummadi hadday ammaankay haysato ilaashan weydo hadday nabadday haysato ilaashan weydo hadda waxaa lagu ilaashanayaana xoog iyo xeelad ma aha waa taaco iyo cibaado oo kuwaynaga xoog waaweyn ayaa nabadaynu haysanno waayey oo ka qaday nabadda xoog laguma helo laakiin waxaa lagu ilaashadaa nicmada waa biaacati illaah ilaahay aacadiisa waxaana nicmada lagu seegaa oy ku suushaa bimacsiyati illaah ilahay in lagu caasiyo marka maelkani waxa uu inoo tilmaamayaa in qaryadaasi nicmadii markay ka gaalowday ee allihii siiye ay ugu mahadniqi weyday nicmadii in cadaab loogu bedelay oo nolol wanaaggii gaajo loogu bedelay ammaankiina cabsi loogu bedelay haddaba ummadda ilaahay halkan ku dhaqay ee mandiqadan deggan nicmada alla uu siiyee nolosha iyo nabadda ah hadday garan waayaan oo dembiga ka ilaalin waayaan waxay khatar ugu jiraan in laga qaado sidii kuwaaba looga qaaday maantana waynu ognahay waddankeenna macaasida iyo dhaqan xumada iyo dunuubtu heer adag bay ka marayaan dawlad iyo shicibana waajib baa inaga saaran xumaantaa iyo dhaqan xumadaas in meel looga soo wada jeedsado waayo xumaantaasi iyadaa ammaanka khalkhalinaysa iyadaa nabadgelyo darrada keenaysa iyadaa xumaan oo dhan asal iyo asaas u ah waxaa muqaawimaadka amniga ka mid ah ixyaau shaciirati alamri bilmacruufi wannahyi cani ilmunkar in la soo nooleeyo shaciirada ka mida shacaa'irka islaamka ugu muhiimsan iyo astaamaha waaweyn ee diinta islaamka lagu yaqaano oo ah in wanaagga la isfaro xumahana laysu diido ummadii hadday wanaagga isfari weydo xumahana iska reebi weydo waxay halis u tahay halaag caamihii inuu ku habsado oo rasuulku waxa u yihi salى اllahu عalayhi wasalam sida xadiidkii saxiixaha xadiidu abi bakrin sidiiq ku sugan rasuulku waxa uu yidhi ina الnaasa ida ra'w الظaalim falam yaakhuduu calىa yadayh awshaka an yacumahum اllahu biciqaabi minhu ummaddu ama dadku hadday daalimka arkaan iyo dembiilaha oo gacmaha iska qaban waayaan waxa ilaahay xaqiiqe ku yahay cuquubo inuu ku caamiyeelo oo kusoo dejiyo oo macaasida iyo dunuubta hadday farabataan oo bannaanka iyo badka loola soo baxo wax inkiroo diidana la waayo oo la yska daayo waxaa ka dhalanaysa cuquubo caam ah arrintaa nebigu sala allahu calayhi wasalam waa caddeeyo xadiid kalena waa ku tilmaamay oo xadiidka saxiixeynka ku sugan xadiidu ummi lmu'miniin ummi lxakam zaynab binti jaxshin radia allahu canha wa ardaaha xadiidkaas nebigu sala allahu calayhi wasalam isagoo argagaxsan ayuu usoo galay ooridiisii zaynab binti jaxshin markaasaa waxau ihi laa ilaaha ila allah weylu lilcarabi min sharin qad iqtarab futixa alyowma min radmi yajuuja wamaajuuja milu haadih waxallaqa biusbucayh alibhaama walatii taliiha rasuulku intuu fartaa waxa weeyaan murdisada ama sabaabada iyo suulka intuu sidaa isugu dhejiyey ayaa waxa uu yidhi laa ilaaha ila allah ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro alla mooyaane carab waxaa u sugnaaday hoog iyo halaag waxaanu uga sugnaaday shar u soo dhowaadoon ka dheeray nimankii yaajuuj iyo maajuuj ayaa derbigii ku dayraa waxaa laga furay intaa in leeg markaasaa waxa zaynab ay tidhi yaa rasuula allah anahliku wa fiina asaalixuun oo miyaanu halaagsamaynaa iyadoo dadkii wanaagsanaa ay nagu jiraan qaala nacam idaa kahura alkhabas waxau yidhi haa hadduu xumuhu bato halkaa waxaynu ka qaadanaynaa haddii xumaantu ay badato oo wax inkiro la waayo oo wanaaggii wax faro la waayo oo dadkii xumuhu ay bannaanka usoo banbaxaan iyagoo dhagahiiyo indhaha midna aan kaaga duwayn wax la hadlana la waayo inay cuquubo caam ay ka dhalanayso walaalayaal waxaa waajib inagu ah markaas in la nooleeyo shaciiratu lamri bilmacruufi wannahyi cani lmunkar in waxa weeyaan dadka looga digo goobaha xumaha ku caanbaxay ee lagu tumanayo ama miisiga iyo dhaqan xumada iyo isdhexgalka ragga iyo dumarka waxa weeyaan loo furay ee lagu kulmaayo habeenadii in waxyaabahaas waxa weeyaan indho dheer loo yeesho oo waxqabadkeega dowladdaale dowladdu ay wax ka qabato culimmaduna wacyigelinta iyo bayaaminta xaqa ay waxa weeyaan ka qayb qaataan guddida wanaag farista iyo xumaan reebista oo runtii kaalin weyn oo mugley inoogu jirta mujtamac ahaanna in la taageero la garab istaago oo arrintaa garab iyo gaashaanba lagu siiyo waxa weeyaan diincayga iyo dhaqan xumada iyo munkaraadka caamka ah ee ay la dagaalamayaan iyagoo dowladda adeegsanaya inaynu inakuna garab iyo gaashaanba ugu noqonno waxaa ka mid ah muqawimaadka amniga ixyaau ruuxu lukhuwati aliimaaniyati bayna afraadi almujtamac in ruuxdii walaalnimo ee dadka iimaanka iyo islaamnimada ay ku walaaloobayeen bulshada dhexdeeda in lagu beero in walaalnimadaa islaamka ee qiimaha badan ee wax walba ka adag ee tanasabka iyo wada dhalashada ka adag ee ta waddanka iyo beledka ka adag ee ta midabka iyo lownka ka adag ee ta hantida iyo adduunyada ka adag no yacni walaalnimadaa wax walba ka adag ee tiirka ay ku taagantahay adagna uu yahay iimaanka in dadka dhexdooda lagu nooleeyo oo la dareensiiyo oo bulshada lagu beero walaalnimada ka dhaxaysa waayo ilaahay waxau ihi innama almu'minuuna ikhwatun mu'miniinta unbaa walaala ah walaalnimadu hadday adkaato ammaanku waa adkaanaya bulshaduna way istaageeraysaa waana laysu naxariisanayaa laakiin dadku hadday col daahiigu ay noqdaan oo mujtamaca sharaa'ixiis iyo qaybaha kala duwana ay noqdaan kuwa aan isin dhabuuxinayn oo qolo walba qolo kale ay ka soo horjeedo dee waxaynu noqonaynaa mujtamac ammaankiisu uu khalkhal galo rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waxau ihi wakunuu cibaad allahi ikhwaana waxaad ahaataan addoommadii ilaahay oo walaala ah addoonnimada iyo iimaanka ku walaalooba gacmaha taa isku qabsada waxaa ka mid ah muqawimaadka ammaanka adkaynaya ee tiirka adag u taagaya dhidbada u aasaya alictisaamu bixabli illaahi jamiican wacadamu tafaruq in xadhigga alla la cuskado iyadoo la midaysan yahay oon la kala tegin ilaahay waxa uu ihi subxaanah wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu ilaahay xadhiggiisa cuskada idinkoo midaysan dhammaantiin oo gacmaha ishaysta oo ha kala tegina waxaa kaloo allah uu yidhi subxaanah walaa takunuu min almushrikiin min aladiina faraquu diinahum wakanuu shiyacaa kula xisbin bima ladayhim farixuun ha ka mid noqonina mushrikiinta ay laa tatasifuu bisifatin min sifaati lmushrikiin ha ku sifoobina sifo ka mida sifaadka mushrikiinta oo waa maxay sifaadkoodu min aladiina faraquu diinahum wakanuu shiyacaa kuwaasoo diintooda ku kala tegay oo ururo iyo kooxo iyo fariiqooyin kale fog noqday kullu xisbin bimaa ladayhim farixuun kuwaasoo fariiqo wal iyo urur walba waxay haystaan ee agtooda ah ay la dhacsan yihin o ay ku faraxsan yihiin kuwa kalena aanay waxba u arag haadihi alaayaat ilaahay wuxuu inagu amray inaynu midowno madax iyo mijaba wuxuu alla inoo diiday inaynu kala tagno madax iyo mijaba waxa waxyaabaha amniga khalkhaliyo kow ka ah kala tagga ummadda ama siyaasada ku kala tagto ama diin iyo dacwaha ku kala tagto oo ururada diiniga ee aljamaacaat alislaamiya iyo ururada siyaasiga ee kursiga ku loolamaya labaduba waxay qeyb weyn ka yihiin ammaan darrada iyo khalkhalka ummadaha ku dhaca oo waad ogtihiin dee marka doorashooyinka la galay ee intikhaabaadkana xaaladaheenu siday noqdaan waa ogtihiin xarakaadka islaamiguna waxay ummadda badeen waa ogtihiin ilaa maanta dagaalada socda iyo dhiigga muslimkae qulqulaya wuxuu ku bilaabmay markay yidhaahdeen jihaad baanu ku jirnaa waanu qaadaynaa ayna aljihaad jihaadna maahe waa fasaad waayo jihaad lama yidhaahdo waxa ummadda lagu gumaadayo jihaad lama yidhaahdo waxa muslimka dhiiggiisa lagu daadinayo jihaad ma aha waxaasi waa fasaad iyo foolxumo maxaa waxaa sababay waa tafaruqii diinta lagu kala tegay ee qoloba ay dhinac u dhaqaaqday marka waxyaabaha ugu horeeya ee ammaanka adkaynaya waa ummaddu kala tagga inay ka tagto oo ay midowdo diin ahaan ay ku midowdo waayo dee kitaabuhum waaxid wa rabbuhum waaxid wa nabiyuhum waaxid wa qiblatuhum waaxida fa fiima tafaruq maxay ku kala tegayaan ilaahoodu waa mid nebiga sala allahu calayh wasalam loo soo diray waa mid kitaabkoodu waa mid qibladoodu waa mid waxay ku kala tegayaan markaa waa maxay waa hawo ee hanuun ma aha marka diinta inay ku midoobaan siyaasadda iyo xukumka dadka inay ku midoobaan taasina waxa weeyaan halka aafadiiyo inkaartu inaga dhacday waxa weeye dimuqraadiye aynaan geyin oo aynaan shaqo ku lahayn waa xagga siyaasadee ayaa laynoo soo waarido aynu idhi dimuqraadiyad baynu qaadanay markaasaa teennii islaamkana aynaan ku socon tii lafteedu diindarrada ahayd ee gaaladu ay la timidna lafteeda xataa iyada siday iyagu ugu dhaqmeeyeen uguma dhaqmayno teennina waynu ka tagnay tu kalena maynaan gaadhin oo meel dhexe ayaynu isku haysannaa waajibkuna wuxuu ahaa in waxa weeyaan dee dimuqraadiyadiyadu diinba ma aha oo waa diin la-aan waa waxaa dee mabaadideeda ay ka mid tahay qofku wuxuu doona ha sameeyo dimuqraadiyadda xaqiiqadeedu waxa weeye dee shacabkuna iyagaa naftooda isxukumaya waxay doonaan dooranaya ruuxuna xor buu u yahay wuxuu ictiqaadayo wuxuu samaynayo haddii waxa weeyaan rag iyo dumarkuba la ydhaha way kala maarmeenoo qolo walba gaarkeeda isugu kaaftoomaysaa dee waa kuwa meel walba ilan ku qore ee ku badheedhaye waxay ku leeyiin waa dimuqraadiya ha ka hadlin marka calaa kulli xaal taasi diin ma aha laakiin waxa aynu ku badbaadaynaa waa diinteenna xaqa ah inaynu u soo noqonno oo iyada xukumka iyo dhaqaalaha iyo dhaqankaba iyada aynu ka dhiganno qodobka kale ka mid a muqawimaat اlamni muqawimaadka ammaanka ugu muhiimsan waxaa ka mid a taxkiimu sharci اllaahi fi lard ilaahay sharcigiisa dhulka in lagu xukumo oo dadka lagu hogaamiyaa waa waxyaabaha ugu waaweyn ee ammaanka ilaaliya ee adkeeya waayo sharciga ilaahay in la dabaqo oo lagu dhaqmaa waxa ku jirta nolosha dhabtaee xaqiiqada ah waxa ku jira ammaanka dhabta ah ilaahay waxa uu yihi isagoo taa tilmaamaya walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaab waxaa qisaasta idinku sugan dadkiiyow dadka caqliga lahow nolol qisaastii waxa weeyi ninkii naf dila in loo dilo haddaba waaba la dilayaaye sidee nololay ugu sugantah waxay ugu sugan tahay inta kalea ku badbaadaysa oo ku cibro qaadanaysa sidaa darteed ayaa shareecadu waxay qarirtay in qofka tuuga ee waxda rag iyo dumarba gacanta in la gooyaa inay tahay jazaaun lifaacilihi wa nakaalun ligayri qofkii sameeyey waa cuquubo abaalkiisii oo la marinaayo dadka kalena waxay u tahay cibro ay ku cibro qaadanayaan oo allah waxau ihi subxaanah wasaariqu wasaariqatu faqطacuu aydiyahumaa jazaan bimaa kasabaa nakaala min allah wallahu casiizun xakiim kii waxaday iyo tii waxaday gacmahooda jara jazaan bimaa kasaba nakaala min allah abaalmarin waxay kasbadeen lagu abaalmarinayo darteedu gooya iyo cuquubo alle xaggiisa ka ahaato lagu cibro qaadanayo ilaahayna waa mid qaaliba oon cidina beegsan karin waa mid xakiim oo xikmad badan oo shay walba meeshiisa ku munaasabka a dhigaya faiqaamat اlxuduud الsharciya hiya اlamnu wاlamaan lilmujtamac faida kana alqaatilu wالsaariqu wالshaaribu wالzani wاlmurtad wagayruhum yacrifuuna masiirahum fi اlxuduud lama tajara'uu cala اliqdaami cala hadihi اlmuhlikaat lianna kula waaxidin yakaafu calaa nafsih walaa yuriidu laha اlhalaag xuduudda sharciga in la oogo waa ammaanka iyo amniga dhabta ah ee mujtamaca dhibaatada ka dhowraya gacanku dhiiglaha iyo ka waxaday iyo zaaniga iyo ka khamriga cabbay iyo ka ridoobay iyo kuwa la midkii hadday garanayaan masiirka ay marayaan in xadkii sharciga lagu oogayo kumay dhiiradeen muhlikaadka inay ku dhacaan waayo ruux walba naftiisa isaa kaaga lexe jeclo badan tiisuu u baqayaa markaa nin walba naftaada badbaadi ayuu kaga fogaan lahaa foolxumada waxaa ka mid ah muqawimaadka ammaanka qiyaamu اlmasaajidi wاlmu'asasaat الtacliimiya bidowrin iijaabiyin fi اlxifaadi calى اlamni wاlamaan masaajidada goobaha cibaadada iyo goobaha waxbarasho inay la yimaadaan oy ku qumaan dowr iijaabi ah oo waxa weeyaan munaasab ah xagga ilaalinta ammaanka oo tusaale ahaan masaajidadu waa goobaha ummadaha laga hagay laga hogaamiyo oo maalinta jumcada dee mimbarkaasaa la ysugu imanayaa mimbarkaa wadaadka ka hadlaya dee dadka waanu kicin karaa oo dee banaanka intay u baxaan bay dhagaxa qaadan karaan oo fawdo iyo fidnaa dhici karta waanu dejin karaa dadko wuxuu odhan karaa war diintiina iyo dunyadiina ilaashada marka ninka wadaadka ah ee mimbarka mas-uuliyaddiisa lagu aaminay waajibka saarani waxa weeye inuu dadka diintooda iyo dunyadoodaba u daryeelo inuu ilaalinta ammaanka ka shaqeeyo oo uu ku wacyigeliyo inuu uga digo wax kastoo ammaanka waxyeelaya waayo waxa shakila-aan oo marag madoona waddamada maanta inagu xeersan ee carabtu ay u badan yihiin markii ay kaceen ee mujtamacaadkii iyo madaxdii ay fooda isla gashay maxaa ka dhashay dee waxaa la yidhaha saciidu man wucida bikayri qofka saciidkee guulaystay waa ka kayrkii lagu waaniyee wax ku qaata carabi maxay ka faa'iday ashacbu yuriidu isqaada nidaam hawradii arabiicu lcarabi ay ku sheegeen rabiico maahe waa shitaaye maxay ka faa'iideen waxay ka faa'iideen hantidoodiibaa baaba'doo burburtay dadkoodii baa la laayey way barakaceen dad aynaan weligood hargeyse ku arki jirin ayaa iyagoo qaxootiye masaajidadeenii ka dawarsanaya waddamada ugu qiimaha badnaa suuriya oo kale waa garanaysaan ma suuriya ayna soo gaari jirtay maantana masaajidadeenna oo innaka ku aragna iyagoo duruufaysan oo ka kacaya waxay mihaal u tahay ummadii haddii waddankooda laysku kaco fawda iyo fitna ay dhacdo waddankaasi wuu burburayaa dadkiisuna way qaxayaan hantidiisuna way baaba'aysaa midhaha laga goostaana waxay noqonayaan midho qadhaadh oo aan la mahadin oo lagu halaagsamo lagu baaba'o taasi markaa waa inay noo faa'iidayso mudaharaad la sameeyo iyo fawdo la sameeyo iyo dhagax la tuuro dhibaatada ka dhalan karta qofka wadaadkii markaa mimbarkaa waa inuu dadka ka xasuusiyo wixii diinteedu iyo dunyadoodaba u daryeelaya wixii kicinayana uu ka ilaaliyo markaynu sidaa leenahay dee madaxdu malaa'ig iyo macsuumiin maaha way khaldamayaan laakiin caqiidada ahlu sunnaha waxaa ka mid ah madaxda iyadoon lagu bixin oo la maqlayo o la adeecayo in haddana wixii ka qalloocda si sira loogu toosiyo inta loo taga la yidhaahdo warkadaa sidaa caynkaa maaha caynkaa yeel laakiin haddaan halkan mimbarka ka kaco oon fariinta idinka idiin faro bal idinkaan idin weydiiye maxaad ka qaban kartaan madaxweyneha halkaasaan ka kaco waxaan idhi kanuu sameeye oo kanuu sameeyo war bal dhallinyartaa iyo dumarka iyo ummadda iyo bulshada halkaa imanaysaa maxay ka qabanayaan bal ii sheega waxay ka qabanayaan ciil iyo cadhayntii ka buuxsamaan inay dukaamada iyo maqaaxiya ay shiidaan intaasay ka fahmayaan laakiin qofka caqligali wuxuu garanayaa war hadday wax qalloocdeen dee cidda taladu ka goodo waad garanaysaa oo u tag waad garanaysaan gabaygii wajanibni nasixata fi ljamaaca faina anusxa bayna annaasi nawcun min atawbiikhi laa ardaa samaaca shaacirkaas wuxuu lahaa war hooy iga ilaali dadka dhexdiisa inaad wax iigu sheegto waayo waxa weeyaan dadka dhexdiisa in wax laysugu sheegaa waa canaan iyo ceebayn mana doonayo taa inaan maqlo haddaad ila talinayso gacantay soo qabo wax ii sheeg arrintaas gabayaagaasi uu gartay waa arrinta xadiidka nebiga ku sugan sala allahu calayhi wasalam ee rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam ninka xaakimka ah marka uu khaldamo si calan oo babligaha ugu sheegin laakiin intaad u tagtood gacanta qabato u nasteexe dee hadduu qaatana falilaahi alxamdu haddii kalena adiu xilkaagii waad gudatay waxaa salafiyiintu ay caan ku yihiin oo dadkuna ay markhaati ka yihiin wixii caqlile soo jeedaa madaxdii kala duwaneed ayna soo martay waxa weeyaan maanta musabixi baa ina xukuma siiraan yaa ka horreeyey riyaalaa ka horreeyey maxamed xaaji ibraahim cigaal ilaa madaxdii ka horreysay ka soo bilow somalilan halkay ka bilaabantay ilaa maanta ahlu sunnuhu maxay caan ku yihiin qolooyinka xarakaadka iyaga waa la yaqaana waxay caanka ku yihiin salafiyiintu waxay caan ku yihiin waru kaadiya war madaxweynaha ummadda ha ku kicinine usoo nasteexeeya ninkii u nasteexaynayo waxgaradkoo u taga cuqaashay u taga xaajigii xaaji cabdiwaraabe ilaahay qabriga ha u nuuro naxariisi janna allaha ka waraabiyo tiir adagoo ammaankaoo ummadda ka baxay buu ahaa waxaa la iiga sheegay anuu afkiisa kama qaadina inuu yidhi weligay dawlad kuma bixin salafiyaduu fahmo caqligiisuu ku gartay wuxuu yidhi weligay dawlad kuma bixin dee waa sax waxa weeyaan xaakimka muslimka ah waxbaa loo sheegaa waxaa la yidhaha sidaa iyo sidaa samee laakiin haddaad intaad halkan ka hadasho aada hadasho isagiina waad isku carisay oo waxba kaa qaadan maayo mujtamaciina fadqalalo iyo fidna ayaad dhexdooda dhigtay laakiin dariiqada nasiixada ee saxdii waxa weeye war culimadu waxa weeyaan mar walba waxay idinku baaqaysaa xukaamta iyo madaxda muslimiinta horta wixii khayr iyo wanaaga ku adeeca wixii xumaana ka yeeli mayno laakiin dadka ha ku kicine isaga u nasteexe haddaanad adigu gaadhi karayn cidda gaadhi karta u far ilaa cid baa la mijlista oo gaadhaysa oo u gelaysa marka calaa kullin waxa weeyaan mu'asasaadkeenna tacliimta ee waxbarashadu doorkaa waa inay qaataan oo inanka iskuulka dhiganaya haddii ciil iyo cadho lagu cabbeeyo wuxuu qaan gaadhayaa u weynaanayaa dalka iyo dawladda iyo dadkaba isagoo neceb hadduu taa ku korana waxaad ogaataa kii kursiga soo fadhiistaba la colbuye midna heshiis lama aha dee markaa waxaa laga yaabaa waddankaba ama inuu isaga tahriibo ama uu waddanka dhexdiisa dhibaato uun ka shaqeeyo waxaa markaa muhim ah dadka dal jacaylka iyo waddaniyadda dalkaaga iyo waddankaaga inaad jeclaato inaad lexe jeclayso inaad wixii wanaag iyo khayra aad ugu baaqdood la jeclaato wixii shar iyo xumaanana aada la nacdo ilain halkaasa ilaahay ku dhigoo kugu beeray nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam siduu maka ugu beere uu uga dhashay ee uu waxa weeyaan isagoo ay tahay axabu ardillaah hadh cad looga saaray ayaa adigana dee halkan ilaahay kugu beeray nin walba ilaahay meel buu dhigay amaakintu ha kala sharaf badnaadaan laakiin adiga halkana alla ku dhigay dee meel kale ha ku faruur xidhnaane halkan lexe jeclo oo wax u tar halkan danteeda iyo taladeeda ka shaqeey waxyaabaha ka mida muqawimaadka ammaanka waxaa ka mid ah shukrullaahi calaa nicmati alamni waalamaan in alla lagu mahadiyo yacni nicmada nabadgelyada waayo annicmatu idaa shukirat qarad wa idaa kufirat farad nicmadu haddii allaha ku siiye lagu mahadiyo way sugnaataa haddii laga gaaloobana way kaa cararaysaa way see kaa tegaysa marka nicmada ammaankaynu maanta haysanno alla waa inaan ugu mahadnaqno lain shakartum laaziidanakum walain kafartum ina cadaabii lashadiid shukrinaquna wuxuu keensanayaa in ilaahay lagu caabudoon lagu caasiin waxaa ka mid a muqawimaadka ammaanka oo aan kusoo gebagabaynayaa ikhtiyaaru lalfaadi alxasana fi takhaatubi maca annaas marka la wada hadlayo hadal hagaagsan in lagu wada hadlo hadday yihiin madaxdu kuwa hadlaya hadday yihiin kuwa hadlaya ururada siyaasiga ah hadday yihiin kuwa hadlaya culimada hadday yihiin kuwa hadlaya odayaasha iyo salaadiinta war ciddii hadlaysaay hadalkaaga hagaaji waquuluu linnaasi xusnaa dadka wanaag u sheega alkalimatu ayibatu sadaqa kelmadda wanaagsani waa sadaqo maanta warbaahinta qaarkood markaan dhegaysanayo waan yaaba waxaan idhaha war dadkani talowma waxay doonayaan inay mar kale yaro qaxaan oo dubbihii kusoo noqdo sida loo hadlayo ee miiska loo garaacayo ee laysugu hanjabayo een waxba laysugu reebay ninka madaxdii markuu hadlayo wax badan waa inuu fiiriyo ka fekero maadaama isagu madaxdii qaranka uu yahay maadaama isagu uu yahay waayeelkii qaranka waayo waxaa la yidhi laysa kabiiru lqowmi man yaxmilu lxiqda ninka reerka u weyni ma cadhoodo mana dudo marka madaxdu iyagu markay hadlayaan waa waayeelkii iyo waxgaradkii qar qaranka eh iyagu waa inay dulqaadka ugu badan iyo ilaalinta ugu badan iyo hadalka ugu dabacsana ugu naxariista badan waa inay ku dadaalaan waa inay ku dadaalaan dhegaysiga wax kastoo soo yeedha inay u dhaganuglaadaan oo dadka ka dhagaystaan oo wixii tale ah ay u gudbiyaan marka ay hadlayaan madaxda siyaasiyiintu waa inay hadalkooda ka ilaaliyaan ummaddaa wixii isku jabinayaan waa inay ka ilaaliyaan xataa haddii xukuumadda iyo dowladdu ay khaldanto hadalka ay sheegayaan waa inay aada uga fiirsadaan oo ay ka digtoonaadaan kelmad ay yidhaahdeen in bulshadaasi ay fitno u abuurto culimmadu marka ay hadlayaan iyaguna dee waxaba weeyaan bulshada kuwii ugu mudnaa wax ummadda kala kaxaynaya waa inay iska ilaaliyaan waayo iyagu ururada siyaasiga ah ma matalaan ururada diiniga ee dacwada ma matalaan culimada yacni waxa weeyaan salafka iyo dariiqa sunnada ku sugani waa kuwo ummadda oo dhan dhex u ah oo ummadda ugu baaqaya wixii diintooda iyo dunyadooduba ay ku daryeelmayso ee ay ku hagaagayso marka culimmadu guud ahaan waa inay bulshada waxay kula hadlayaan aada iyo aada u lafaguraan oy uga fiirsadaan waayo waxaa laga yaabaa kelmad yaroo tidhi inay fitno aan weligeedba demin ay sabab u noqotay abuurto marka taa in aada iyo aada looga fiirsado hadalkaas hagaajintiisu waxa uu dawo ka yahay in ammaanka iyo nabaddu ay inoo sii adkaato oo aanay faraheenna ka bixin laakiin haddaynu waxba isu reebi weyno oo hadalka waxba laysu hambayn waayo dee halaag baa ka dambaynaya halaag hadduu dhacana dee karis xun ku waxla ka ku fadhiyaana kursiga ku fadhii maayo kii hun gurigu ka hayana ku fadhiisan maayo ku kalena soo gaari maayo dhammaan way wada saamaynaysaa waxa weeye nabadgelyo darradu marka waajibku waxa uu yahay bulshadu siday u dhan tahay madax iyo mijaba waxay ku wada hadlayaan inay hagaajiyaan oy ka fiirsadaan si aan hadalkoodu ummadda halaag ugu horseedin ilahay waxaan ka baryaa biasmaai alxusna wa sifaati alculaa nicmada ammaanku ina siiye iimaanka ilaahay haynoo ziyaadiyo ilaahay haynoo sugo wixii waxyeelaya e fadqalalaynaya ala ilaahay haynaga badbaadiyo ilaahay tabaaraka wa tacala waxaan ka baryayaa ummaddaa nicmada uu siiyey allah ha u ziyaadiyo oo ha usii sugo wixii dhibaatana allaha ka dhowro madaxdooda iyo mijahoodaba iyo mucaaridkooda iyo muxaafidkoodaba boggooda burcad allah isku mariyo wixii khilaaf iyo khalkhalana allah ka saaro ummadda tawfiiqda allah u toosiyo sidaynu halkaa ugu kulannay jannada allah inoogu jamciyo wsala allahuma waslama calaa nabiyina moxamed wacala alihi wasaxbihi waslm walxamdu lilah rabbi alcaalamiin أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته